بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام المعتدة haweenaydii ciddo tirsanaysay axkaamteedii ayuu u fasal yahay casharkeennii shalay ayaannu ku soo qaadanay ciddada iyo axkaamteedii iyo haweenku siday u ciddo tirsanayaan fasalkan marka wuxuu ka hadli haweenayda la furay ama laga geeriyooday ciddo tirsanaysa haweenaydaas wax biila iyo guriga inta ciddada ay ka dhammaysanayso waajib ma u yahay wayajibu waxaa waajibaya lilmuctadati haweeneydii ciddo tirsanaysay waxaa u waajibay haweeneydaasoo alrajciyati ee soo celinta loo nisbeeyey assuknaa deegaan ayaa u waajibay waannafaqatu nafaqadii in la nafaqeeyoo la biilana biilkiina waa u waajib labadaas mas'aleba waa waajib haweeneyda ciddo tirsanaysa oo rajciyada ah rajciye maxaa lagala jeedaa waa midii dalaaqiidii aan loo dhammaystirin waa haweeney hal dalqa lagu furay ama laba dalaaqaa lagu furay rajciyaa la yidhaha haweeneydaas markaa dalaaqii aan loo dhammaystirinee hal dalqa lagu furay ama laba dalaaqa lagu furay waxaa u waajibaya deegaan ay degto iyo in la biilo waa inta ciddadu ay socoto inta ciddadaasi ay soconayso waa in deegaanna gurigiina kiradiisii hadduu kiro yahay oo qarash uu u baahan yahay waa inuu ka bixiyo hadduu asagu iska leeyahana waa gurigii inay sii deganaato inta ciddada ay ka dhammaysanayso waxaa kaloo sidaas oo kale ah nafaqana waa laga dooni inuu sii biilo inta markaa ay ka dhammaysanayso ciddadii wayajibu lilbaa-ini wayajibu waxaa waajibay lilbaa-ini haweeneydii fogaatay macnaa saddex dalaaqa lagu furay baa-in saasaa laga wada wayajibu lilbaa-ini haweeneydii fogaatay oo saddex dalaaqa lagu furay waxaa u waajibaya assuknaa deegaan duuna nafaqati nafaqadii ka sokay deegaana u waajibay iyada in la biilaahi waajib ma ahan laakiin deegaanku waajib oo wuxuu ka hadli sheekha waxaanu ka soo hadalnay haweeney haddii laba dalqo ama hal dalqa lagu furo waxaanu soo sheegnay inuu u waajibayo guri iyo in la biilo inta ciddadu ay socoto haweeneydu hadday baa-ino tahana baa-ino waxaa lagala jeedaa waa haweeney saddex dalaaqa lagu furay waxa ta'dii looga dhaafayna wayajibu lilbaa-inati lama dhihin oo taa-ulfaariqa yacni kelimadani uma baahno sababto ah waxaa weeye taa-ulfaariqa marka loo baahan yahay waa haddii labsi uu ereyga ka iman karo oo raggii iyo dumarkii lafdiga ay ku siman yihiin markaasaa taa-ulfaariqa loo baahan laakiin baa-in waa min asifaat allatii takhtasu biاnnisaa waa tilmaamaha dumarka khaas ku ah maxaa yeelay nin baa-inuhu ma jiro saddex dalqa lagu furay suurtagal ma aha haweenkaa marka lagu sifeeyaa baa-in marka looma baahno ta-da wayajibu waxaa waajibaya lilbaa-ini haweeneydii fogaato saddex dalqa lagu furay assugnaa deegaan ayaa u waajibaya haweeney haddii saddex dalqa uu ku furo waxaa waajibaya inta ciddadu ay ka dhammaysanayso in gurigaa markaa uu sii dejiyo oo hadduu gurigu ijaar yahay ijaarka uu kasii bixiyo waajib wey xataa hadduu saddex dalqa uu ku furay duuna nafaqati nafaqadii ka sokay nafaqadu laakiin iyadu waajib maaha haweeney marba haddii saddex dalqa lagu furo inuu sii biilo inta ciddadu ay soconayso waajibkuma aha waqad alla waxaa tusiyey calaa wujuubi sukna deegaanku inuu waajib yahay likulli muctadatin haweeney kasta oo ciddo tirsanaysa in deegaanku uu waajib u yahay waxaa tusinaya cumuumu qowlihi tacaala qowlka ilaahay caamkiisaa tusinaya oo ilaahay uu yidhi askinuuhunna haweenkii dejiya min xaysu meel sakantum adinku aada degteen guryaha adinkuba aada degi lahaydeen guryahaasoo kale dejiya oo min wujdikum tabartiinna ah guri ijaarkiisa iyo tabartiisa aada ka bixi kartaan dejiya walaa tudaaruuhunna hana dhibinina haweenkii litudayiquu calayhinna si aada cidhiiri u gelisaan ha dhibinina u yihi ilaahay jala jalaalu marka aayadda cumuumkeedu waxay tusinaya haweeney kasta oo la furo intay ciddada ku jirto gurigu horta waa waajib mar walbaba ama saddex dalqa ku fur ama laba dalqa ku fur ama hal dalqa ku fur waxa uuna isku khilaafsan yihiin waa biilka mooye gurigu haweeney kasta oo la furay gurigu waajib walidaalika inay iyadu gurigii inay ka baxdana maalintii ama habeenkii dalaaqu uu dhacayay gurigii lagu furay oo markaa ninku ama isagu uu iska lahaa ama ijaar uu u deganaa inay ka baxdo xaaraan wey isaguna kama saari karo waa inay gurigii lagu furay ciddada inay ku dhammaystahay waajibu waxyaalaha hadda soomaalida inta badan ay caadaysteen oo laleeyahay bacdaada hore u qaado sharci ma aha haweenkan qaarkoodna ay leeyihiin nin i furay miyaan guri isii joogi iyaduna sharci ma aha iyaduna lama ogolaa inay ka baxdo guriga inta ciddada ay ka dhammaysanayso ninkana lama ogola inuu guriga uu ka saaro itaquu llaha rabbakum laa tukhrijuuhuna min buyuutihin walaa yakhrujna ilaa an yaأtiina bifaaxishatin mubayina ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay ka baqa haweenka markaad furtaan guryaha ha ka saarinina iyaguna yaysan ka bixin gurigii lagu furay marka in la yidhaaho bacdaada hore u qaado meeshaad doonto ciddada ku dhammayso meeshaad doonto ciddada ku dhammayso in la yidhaaho lama ogola sharcigu ma ogola iyaduna inay tidhaaho nin ifuray gurigii ma sii joogayo meeshaan rabaan ciddada isaga sii dhammaysan ma ahan haweeneyda gurigii lagu furay hadduu laa'iq u yahay oo guri yacnii fidno iyo colaad iyo ama dad iyada dhibaya hadday degan yihiin waa gooni way ka bixi kartaa guri kaleo nabadgelyo ay ku heli karto way degi kartaa haddii colaad iyo dhibaato ay guriga ay kala kulmayso laakiin wax dhiba gurigii ay kala kulmayso haddaysan jirin meeshii lagu furay inay ciddada ku dhammaysato ayaa waajib noqonaysa duuna nafaqati nafaqadii ka sokay ilaa an takuuna haweenaydu xaamilan haweenaydii saddex dalaaqa lagu fura wey ilaa an takuuna albaa'in haweenaydii saddexda dalqa lagu furay xaamilan haweeney xaamilaha uur leh inay tahay maahan dee haddii haweenaydii saddex dalqa lagu furay ay uur leedahay markaa nafaqaduna waa waajib guriguna waa waajib gurigu ewelba waajib uu ahaaye uurkani wuxuu soo kordhinayaa biilkii biiluu soo kordhinaya ilaa markaa ay ka dhalayso waajib weeye in la biilo marba haddii uur leedahay xataa saddex dalqaha lagu furo xataa saddex dalqaha lagu furee haddiiba uur ay leedahay waajib wey wayajibu waxaa waajibayaa cala almutawafaa canhaa haweenaydii xaggeeda laga oofsaday zawjuhaa ninkeedii laga oofsaday alixdaadu asaay ayaa ku waajibay haweenayda ninkeedii uu geeriyooday waxaa ku waajibayaa asaay inay qaado rawa albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim waxay wariyeen can ummi xabiiba ummi lmu'miniin qaalat inay tiri umulxabiiba samictu rasuula اllahi rasuulka ilaahiyaan maqlay salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu isagoo dhahaya rasuulku salى اllahu عalayh wasalam laa yaxilu limra'atin haweeney xalaal uma aha haweeneydaasoo tu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhiri ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan an tuxidda inay asaay qaaddo xalaal uma aha calaa meyitin meyd ay asaay u qaaddo fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin ninkeedii ka dhintay maahan qof kale asaay uma qaadi karto saddex maalmood wax ka badan haddii qofku qariibkeed uu yahay walaalkeedaa dhintay waa u qaadi kartaa saddex laba maalmood hal maalmood laakiin saddex maalmood wax ka badan maya saddex maalmood wax ka badan waxaa loo ogol yahay oo afar bilood iyo toban maalmood ah ninka bis ninkeedu hadduu geeriyoodo ilaa calaa zawji ninkeedii inay asaay u qaadayso maahane arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban maalmood ayaa ninkeeda waxay u qaadi asaay marka muxuu yahay asaygu ixdaad muxuu yahay wa huwa ixdaadku alimtinaacu ka reebtoonaansho wey min aziinati quruxda islaantu ay iska dayso ay ka reebtoonaato wadiibi carafti inay ka reebtoonaato ixdaad macnaha lagala jeedo sidaa wey waa inay wax qurxoon oo dhan islaantu ay ka fogaato oo maalan dahabkii waa xaaraan haweeney laga geeriyooday oo asaay wada ilaa afar bilood iyo tobankaas maalmood intay uga dhammaanayso dahab inay xirato xaaraan fidladii waa sidaas oo kale fidladii ay isku qurxinayso faraati ay ka dhiganayso ama jijimo ay ka dhiganayso xaaraam waxaa kaloo xaaraam ka noqonaya dumaamka bahalka la yidhaha dumaam imaamkan waxay waa bahalkan haweenku ay wejiga ay ku quruxsadaanoo waa haruudda wey haruudda haruuddaas wejiga inay marsato waa xaaraan waxaa kaloo xaaraan ka noqonaya cilaankii isaguna sidaas oo kale oo gacmaha iyo lugahay ay ku sharaxanayso cilaankii isaguna waa xaaraan waxaa kaloo xaaraan ka noqonaya maradu hadday indhaha soo jiidanayso maro qurxoon ay tahay maro qurxoonoo ishu ay ku dhacayso inay iyaduna ay qaadatana waa xaaraan maro mulawanoo midab leh way qaadan kartaa laakiin ishu aan soo jiidanayn ishu aan soo jiidanayn waxyaalaha haweenka qaar ay samaynayaan oo maro cad oo madaxa lagu xiranayo wax sharcigu uu sheegay ma aha taas sharcigu wuxuu sheegay ma aha haweeneyda haddii ninkeeda uu dhinto oo asay ay qaadayso wixii uun qurxoonoo isha soo jiidanayo dharhay iska ilaalin mooye maro cad madaxa lagu xirto meel ay ku qoran tahay ma jirto taas sharcigu taama sheegin marka inay dadkii ay iska duudo oo maaragtaahay wax nooc gooni ay iska dhigto ma ahan oo maro cad iyo maskan cad iyo madaxa ay ku xirato oo tusinaya waa layga dhintay camal tusinaya marka waxyaalaha noocaas oo kalea waa laga wanaagsan yahay qofku waxaa wanaagsan sida sharcigu uu sheegayo inay raacdo wixii quruxa iyo iska ilaalin cilaanka iyo haruudda iyo fidada iyo dahabka iyo saliidda sidaas oo kale waa ka xaaraan saliidda ay madaxa marsanayso sidaas oo kale iyadana lama ogola indhakuushiina waa sidoo kale haweeney asaay maaragtaahay sida iyadana indhakuul inay marsato waa xaaraan lanna waa ziino waa qurux isaguna waa qurux wax walba oo dadka indhahooda soo jiidanaya oo qurux oo dhan waa ka xaaraan laakiin way shanlaysan kartaa way qubaysan kartaa saacadday doonto saacadday doonto way qubaysan kartaa way shanlaysan kartaa dharkay siday doontay wakhtigay doonto ayay dharkeeda mayrane jirkeedii maaragtaahay mayrane taas waa u furan tahay waxaa la diidaya waxaa weeye waxyaalo diibo iscarcarfin iyo cilaan iyo haruudan iyo fido iyo dahab iyo waxyaalahaas oo kale inay isku qurxiso taas un baa la diiday wa cala almutawafaa canhaa haweeneyda xaggeeda zawjuhaa ninkeedii laga oofsaday waxaa dusheeda ah oo dusheeda ku laasimay iyo walmabtuutati haweeneydii la gooyey oo saddex dalqa lagu gooyey labadaas waxaa korkooda ahoo ku waajibay mulaasamatu lbeyti guriga laasimidiisii gurigii lagu furay inay laasimaan ayaa ku waajibaya ilaa lixaajatin dan inay u baxayaan mooye sheekha raxima ullahu tacaala masaladan meesha uu ka hadlayo waxaa weeye wuxuu ku leeyahay sheekhu haweeneyda haddii laga dhinto iyo haweeneyda la yidhaaho almabtuuta haweeneydii la gooyey mabtuuta maxaa loogala jeedaa almudallaqati halaatan waa haweeney saddex dalqa lagu furay labadaa haweeney sheekhu wuxuu leeyahay raximah ullahu tacaala waxaa ku laasimaya gurigii lagu furay inay laasimaan ijaar hadduu yahay hadduu qarash yahay ninkaa laga rabaa iyaga lagama rabo ninkaa laga doonayo ma bixi karaan ilaa lixaaja dan inay u baxaan mooye marka haddii sheekhu yidhi haweeneydii laga dhintay iyo haweeneydii saddex dalqa lagu furay ayaa gurigii waajib uu ku yahay inay laasimaan rajciyadiina aawo xukunkii rajciyada oo haweeneydii hal dalqa lagu furay iyada guriga lagama rabo miya inay laasimto ama haweeneydii laba dalqa lagu furay iyadu meeshay doonto miyay ku ciddo tirsan meeshay doonto iska wareegi miya iyadu iyada gurigii lagama rabo miya inay laasimto iyada nafteeda waa laga doonay sida raajixa ah sheekha raximah ullahu tacaala waxaa taas caddaynaya naska imaamu shaafici kitaabka yacni alum ayaa imaamu shaafici masalada uu ku sheegay rajciyadana inay waajib ku tahay inay guriga laasimto iyaduna marka saddexda haweenba waa isla mid waa rajciya iyo mabtuutadii oo saddex dalqa lagu furay iyo haweeneydii laga geeriyooday saddexdoodaba gurigii lagu furay ama gurigii looga dhintay inay ciddada ku dhammaysto waajib waayo mana ka bixi karaan ilaa lixaajatin dan inay uga baxaan mooye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa tukhrijuuhunna haweenka la furay ha ka saarinina min buyuutihinna guryahooda waa guryihii lagu furay walaa yakhrujna iyaguna yaysan guryihii lagu furay ka bixin ilaa an yaatiina inay la yimaadaan maahan bifaaxishatin xaalad foolxun faaxishadaasoo mubayinatin ee cad oo loo adkaysan waayo yacni afdheeri iyo dhib iyo iyadii dariskii inay dhibayso mooye waa laga saari haddii markaa wax xun ay dariskii ay ku samaynayso wa tilka taasi ilaahay wuxuu yidhi xuduudullaahi ilaahay soohdimihiisii wey waa xuduuddii ilaahay oo sharciga ilaahay uu jideeyey waman yatacadda qofkii ka gudba xuduud allaahi ilaahay soohdimihiisii waa sharciga ilaahay qofkii sharciga ilaahay ka tallaabsada faqad dalama nafsah isaga unbaa naftiisii dulmiyey isagaa dhib isku soo jiiday ilaahay lama dhibi karo jala jalaaluh cid ilaahay dhib gaarsiin kartaahi ma jirtee isagaa isdhibay isagaa naftiisii dulmiyey qofkii xuduudda ilaahay ee sharciga ilaahay ka tallaabsada oo khilaafa wey marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay haweenka markii la furo guryahooda inaysan ka bixin aanan laga saarin xuduudullahi ilaahay ku tilmaamay waa sharci ilaahay wey sharci ilaahay jideeyey wey marka sheekhu labuu noo sheegay laakiin rajciyaduna waa la mid imaam shaafici ayaa ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha alum kitaabka alum la yidhaha ayuu ku sheegay saddexdoodaba gurigay laazimayaan ilaa lixaajatin dan maahan xaajadaas marka maxaa lagala jeedaa ilaa lixaajatina dan maahan waxaa la yidhi haweenkii gurigoodii lagu furay ama looga dhintay waa inay laazimaan ma ka bixi karaan ilaa dan mooye xaajadaas waxaa loola jeedaa min shiraa'i mataacin wa naxwih alaab inay suuqa ka soo iibsanayso waa xaajo waa loo ogolya dharay suuqa u doonane cuntay soo iibsane suuqii ka soo adeegee waxyaalaha noocaas oo kale ah oo xawaa'ijta daruuriga ah oo qofka noloshiisii khuseeya way u bixi kartaa noloshiisa waxyaalaha khuseeya way u bixi kartaa markay xaajadeeda soo dhammaysatana waa inay gurigeedii ay ku soo laabato ilaa ciddadu ay ka dhammaanayso ciddadu ilaa ay ka dhammaanayso sidaa faslun haadaakani faasilun waa mid wax kala saara fi اlاstibraa fi masأalati اlاstibraa wuxuu u fasal yahay masأalada la yihaaho alاstibraa istibraha maxaa lagala jeeda waa sidan soo socota sheekha noo sheegay waman shaksiga shaksigaasoo istaxdaثa soo dariya milka amatin addoon milkigeeda qofkii soo darisiiya oo addoon soo milkiya xaruma calayhi shaksigaas waxaa ka xaaraama alistimtaacu ku raaxaysasho ayaa ka xaaraama bihaa bilamati addoontaas uu milkigeeda hadda soo darisiiyey inuu ku raaxaysto xaaraama xataa yastabri'ahaa ilaa addoontaas uu ka hubsado ilaa uu ka hubsado ma ku boodi karo ma ku raaxaysan karo masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofku hadduu addoon milkigeedii uu soo darisiiyo addoonuu yacni soo milkiyeyaa laga wadaa addoon uusan ewel lahaa jirin ayaa hadda milkigiisa soo gashay shalay ma uusan lahayn addoontan maantuu milkiyey maanta ayuu milkiyey see ku milkiyey marka duruq sharciga fara badanaa jira uu ku milkin karo addoonta wuxuu ku milkin karaa irfi dhaxal aabbihiisuu ka dhaxlay hooyadiisa iska lahaa jirtay addoonta dhaxal wuu ku milkin karaa wuxuu ku milkin karaa hibo waa loo hibeeyey wuxuu ku milkin karaa wasiyo waa loo dardaarmay ninkaas yidhi haddaan dhinto addoonta ninkaa hebela ha la siiyo waddooyin duruq badan oo sharcigu waxaa jira addoommada lagu milkiyo wuxuu sidaasoo kale ku milkin karaa bishiraa'in ama isagaa suuqaba ka soo iibsaday isuu noocuu doonaha kusoo milkiyo marba haddii addoon milkigiisa ay soo gasho horay intuu sariirta uga tuuro ma isticmaali karo xaaraan wey ilaa uu ka hubsado oo muxuu uga hubsanaa sidan soo socoto uga hubsan in kaanat addoontu hadday tahay min dawaati alxaydi gabdhaha xaydka u saaxiibka hadday ka mid tahay bixaydatin hal xayduu ku hubsana haddii gabdhaha xaydo ay ka mid tahay waa inay mar xaysho ugu yaraan hal mar waa in dhiiggu uu ku dhaco ay ka daahirsato markii ugu yaraan dhiiggu bacda milkihi wey markuu milkiyey kabacdi dhiiggu hal mar ha ku dhaco ha ka qubaysato markaa kabacdi hala seexdo way u bannaantay laakiin isagoon sidaa u hubsan dee waxaa la kala saarayaa xamliga uur lacalla haddii isaga ay u qaadi lahayd iyo uur hore inuu jirayoo haweentan horay loo soo isticmaalay labada uuraa la rabaa in la kala saaro waa sidii ciddadii xukunkeedii oo kale wey istibraah ciddadii uu dhinac ka shabaha waxaa loo jideeyey waxaa weye qayb isaga ka midana waa tacabudi qayb waxaa noo soo socotay tacabudi ah oo ilaahay uu nagu addoonsaday mooye xigmada lagala jeedo aan la garanayn laakiin gabadha addoontaa haddii tahay gabarh dhiigu ku dhaco xigmada istibraha loo jideeyey waa la fahmi karaa waxaa loo jideeyey lacalla waxaa dhici karta inay xaamilo tahay ninkii hore aduu aad ka soo iibsatay inay uur u leedahay ayaa suurtagala laakiin hadday xaysho maxaa la ogaanaa inaysan uur ninkii hore u lahayn waxaa noo iman doonta mid ulajeedada laga leeyahay istibraha aan la garanayn oo ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala waa middan hadda soo socota wain kaanad hadday tahay addoontu min dawaati shuhuuri bilaha gabdhaha u saaxiibkaa hadday ka mid tahana bishahrin hal bilu ku hubsanaa faqad oo kali ah waa middan tacabudiw ilaahna wuu addoonsaday haddii ay tahay addoontu kuwa bilaha ku ciddo tirsan jiray hadday tahay oo bilaha kuwa ku ciddo tirsan maxaa lagala jeeda aayisadii iyo sakiiradii oo kale waa haweeney aayisaah oo dhalmo iyo ka quusatay iyo xayd iyo waxaasoo dhanba ka gudubtay oo ka weynaatay haweeneydaas weyn hadday tahay addoontii hal bilu ku hubsanaa hal bil waa xaaraan inuu yacni jimaaco oo uu la seexdo hal bilu iska fiirinaa xaalkeeda bishaasi markay dhammaato markaa kabacdi ha la seexdo ha isticmaalo maxaa lagala jeedaa bishan waa tacabudi waana la ku addoonsaday sidaa shar sharciguna yidhi waana raacinaa waajib wey ee middan ma la dhahayo uuraa lagu raadina waxbaa la hubsanayo oo ninkii hore jimaaciisii iyo adiga jimaacaaga iyo bal midda ay uur ku yeelatay ayaa la baarahaya la fiirinaya lama dhahayo maxaa yidhaha haweeneydan aayisa wa ama waaba sakiiro hadday doonto oo weli xaydba ma gaarin wain kaanad hadday tahay haweeneyda addoonta ah oo uu soo milkiyey min dawaati alxamli uurka gabdhaha u saaxiibka hadday tahay oo uur leedahana oo ninkii hore uu ka soo iibsaday ayaaba uur ay u lahayd muxuu ku hubsanaa bilwadci dejin uurka inay dhasho ilaa uurkaas ay ka dhasho ma taaban karo uma dhowaan karo marka istibraha saasaa lagala jeedaa masalada istibraha addoommada addoommaday khaas ku tahay gabdhaha addoommada ayay khaas ku tahay waxayna khaas ku tahay weliba istib masaladan ay gashaa milki jadiid oo addoon milkigaagu ku cusub yahay ay masaladani gashaa khaas ku tahay oo marka masaladan oo istibraha hadda laleeyahay addoonta waxaa lagu hubsanaa haddii addoommadii dhiiggu gabdhihii dhiiggu ku dhici jiray hadday tahana hal dhiig waa inuu ku dhaco haddii haweenkii dawaatul ashurka ahay oo bilaha ku ciddo tirsan jiray ay tahay oo haweeneydii waayeelka ahayd waa inuu hal bil uu istibra uu ku sameeyo hadday uur leedahana uurka waa inay dejiso ayaa la yidhi masaladan marka hadda aanu marayno iyo masaladii shalay maxay kala yihiin ilaa shalay waxaanu soo marnay haweeneyda addoonta ciddadeeda ayaa cashar ku saabsan ayaan shalay soo marnay oo casharkan ka duwan marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay labada mas'alo oo aanu soo qaadanay ilaa hore waxaan usoo qaadanay waciddatu اlamati bilxamli kaciddati اlxurati wa bilaqraa'i haddii ku ciddo tirsanaysana an tactada biqur'aynayaan soo marnay addoontu haddii ay tahay addoon xaysha shalay waxaanu soo marnay oo aqraa ay ku ciddo tirsanayso laba duhri ay ku ciddo tirsan laba gooray dhiigga ka qubaysan ka bacdi ayay guursan kartaa ayaan shalay soo marnay haddana waxaa laleeyahay addoonta ninku hadduu milki cusub uu yacni kusoo darisiiyo oo suuqu ka soo iibsaday ama waa loo dardaarmay ama wuu dhaxlay hal xayd waa istibraah ka bacdi u isticmaali karaa marka farqi miyaa u dhexeeya labada mas'alo farqi weynaa u dhexeeya shaqana iskuma lahan oo farqiga weyna u dhexeeya waxaa weeye shalay cashirkeenna wuxuu ku saabsanaa haweeney la furay oo addoona haweeneyda mudallaqada ee addoontaa uu cashirkaasi ku saabsanaa markaasaa la leeyahay oo loo kala qaadi haddii gabdhihii xaydku ku dhici jiray addoontaato is tahay waa in laba qur'i ay ku ciddo tirsato casharkeennani mas'aladanina waxay khusaysaa addoon la furay ma aha middaan hadda ka hadlayno waxaan ka hadlayno waxaa weeye addoon suuqa aad ka soo iibsato aada milkisay milki jadiida wey tii horena muxuu ahaa waa mutallaqay ahayd addoon la furay tanina waxaa weeye waa addoon aad hadda soo milkisay wa marka farqi weynaa u dhexeeya labada mas'alo shaqana iskuma laha waidaa maata hadduu geeriyoodo sayidu umil waladi caruurta hooyadood hooyadaas sayidkeedii hadduu geeriyoodo istabra aad hooyadu nafsahaa nafteeda iyadaa hubsanayso ilaa way xorowday kaalamati kastibraa'i lamati addoonta hubsashadeedoo kale sida addoonta istibraheedu uu waajib u ahaa iyaduna iyadaa nafteeda hubsanaysa masaladan maxaa lagala jeedaa masaladan waa mas'alo ku saabsan mustawlado addoonta la yidhaha mustawlado mustawlado waa maguurtaa la yidhaha addoonta mustawladada waa maguurto yacni mustawladada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye addoontan mustawlado waxaa la yidhaha markii sayidka ay carruur u dhasho sayidkii iska lahaa oo milkinayay ayay carruur u dhashay magac waxay qaadanayn mustawlado mustawlado maxaa loogu magacaabay leannu sayidkii welad u dhashay sanadkii sayidkii waxay u dhashay carruuray u dhashay mustawladadaas marka iyadoo addoommada kale way ka duwan tahay waxay uga duwan tahay gabdhaha kale oo addoommada ah waxay sugeen geerida sayidka sayidku hadduu geeriyoodo marba haddii sayidkii carruur u dhashay horey ka xoroobi waa ku xoreeya uma baahna iyado mustawladda weliba ra-sulmaalkay ka xirowdaa ulusulmaal looma fiiriyo xornimadeeda ulusulmaal looma fiiriyo sayidku hadduu dhinto horey ka xoroobi cidna ugama baahna in la xoreeyo marka masaladan waxay khusaysaa mustawlado see la yeelay iyadana istibraheedii iyo bal sida loo hubsanayo ilaa sayidka hadduu dhinto iyadana qofkii waxay rabtaa inay guursato ilaa waa xorowday istibraheediiu ka hadli sheekhu marka fiiri wuxuu ku yidhi waidaa maata hadduu dhinto sayidu umil waladi caruurta hooyadood hooyadaas sayidkii addoonsan jiray ayaa dhintay istabra'ad nafsaha nafteeda iyadaa hubsanaysa nafteeda iyadaa hubsanaysa waa la hubsanaa lama dhihin waxaa la yidhi iyadaa ishubsanaysa iyadaa ishubsanaysa maxaa loo yidhi liannahaa saarat xura gabadhan waa xorowday xorwa oo see ku xorowday yaa xoreeyey bimowti sayidihaa ay ku xorowday cidna kama baryayso haddii sayidku mustawladda haddii sayidku dhinto hornimada cidna kama baryayso saasay ku xorowday marka iyadaa nafteedii hubsanaysa kalamati ka stibraai lamati sidii addoontii aan ku soo marnay istibraheediioo kale ay hubsan leannu markii hore hadday xorowday mooyaheed markii hore addoonay ahayd iyadaa marka istibrahaysa see isku istibrayna marka oo nafteed u hubsanay waxay u hubsanay sidii aanu soo marnay in kaanat min dawaati alxayd fa bixaydatin waaxida hal dhiigun waa inay sugto wain kaana min dawaati shuhuur haddii gabdhihii bilaha ku ciddo tirsan jiray ay tahana bishahrin hal bilay sugay ka bacdii guursan wain kaanat min dawaati alxamli bilwadci haddii sayidkii dhintay ay uur u leedahana waa inay uurka dhasho markaa ka bacdi ayay guursan kartaa marka mustawladdu sha'nigeeda iyo mas'aladeeda iyo xukunkeeduna sidaas way mustawladdu faslun hadalkani faasil mid wax kala saaro في أحكاaم الرضاع أحكاaمta nuugmada ayuu u fasل yahay وإdaa أرضعت المرأة haweenaydu hadday nuujiso bilabanihaa caanaheedii waladan cunug hadday nuujiso cunug haddii caanaheedii ay nuujiso waa cunug aysan dhalin shaqana aysan ku lahayn caanaheedii nuujiso saara الرadيicu caruurkaa caanaha la nuujiyey wuxuu ahaadaa waladahaa haweenaydaas naaskeedii nuujisay caruurkeedii uu noqdaa bishardayn laba shardi uu caruurkeeda ku noqonaa cunugeedii uu ku noqonaa axaduhumaa labada shardi midkood an yakuuna lahu waladku waa inuu u ahaado cadadun cadad waa inuu ahaado tiro cadadkaasoo duunal xawleyni laba sano ka sokeeya waa in da-diisu laba sano ay ka yareed markuu naaskeeda nuugayay wathaaniikan labaad an turdicahu hooyadii nuujisay waa inay cunugan nuujiso khamsa radacaata nuugmayaal شhana شhan goor waa inay nuujiso radacaadkaasoo mutafariqaatin ee kala tagsan شhan goor oo midba goonidiisa loo tirin karo waa inay nuujiso labadaas shardi haddii la helo haweenaydu cunuga caanaheedii ay nuujisay hooyay u noqone hooyo ayay u noqone waa ka xaaraan ma guursan karo de iyadu ma dhalin caanaheedii uunbuu nuugay caanahaasaa ka dhigaya hooyo uga dhigaya caanahaasaa ka xarimaya inuu guursado iyadana ma guursan karo caruurtii naaskeeda nuugay ama ay dhashayna waa la mid iyada hooyadeedna waa la mid iyada walaalaheedna waa la mid ilaa habaryaray ugu aaddayiin xagga radaaca xagga nuugmaday habaryar ugu aaddayiin gabdhaheeda la dhashana waa la mid ma guursan karo cunugan marka labadaas shardi waa laga maarmaan in caruurkan markii ay naaska nuujinaysay laba sano inuu ka yaraa waa shardi hal sano jir ama hal sano bar inuu jiray shardigu waxaa kaloo shardiga shan goor oo kala tagsan inay nuujisay shardigu shanta goor marka see loo xisaabi shan goor maxaa laga wadaa oo kala tagsan shanta kala tagsan waxaa weeye maalan caruurkii naaskiiyuu nuugahay intaas uu naaska afka ku hayo weli hal maraa socota intuu afka ku hayo naaskii hal maraa socota weli waa joojiyey oo afkuu kala baxay naaskii afku kala baxay afku kala baxay ciyaaru cabbaaruu joogay wuu ku laabtay mar labaad cabaaru haddana joogay wuu ku laabtay saasaa loo xisaaban saasaa loo xisaabay ee shanta goor lagalama jeedo shan maalmood maalmo ma aha ma la xisaabayo waxaa dhici karta laba saac ama saddex saac gudahood in shantii ay ku xasisho shantii goor inay ku xasisho maxaa yeelay mujarad اlicraaq naaskii hadduu intuu af ka qaado uu xagga usii jeesto oo caruurtii wax yarba uu joogo waa koob haddana wuu ku laabtay icraad uu sameeyey oo naaskii afku kala baxay cabaar uu joogay waa labo saasaa loo xisaaba shantii saasaa loo xisaaba ma shardiya inuu si dabiiciya u nuugo naaska haddii masaasad loogu shubana caanihii hooyadii intay listo caanihii hooyadii intay listo shan goor haddii ay markaas masaasadii ay afka ay ka nuujiso see la yeeli ma tanay isku xugun yihiin mise way kala duwan yihiin waa isku xugun ulajeedadu waa caanihii inay calooshiisa gaaraan shan goorna ay calooshiisa gaaraan ama masaasad ha ugu listo ama koob ha ugu listo ama si dabiici oo caadiya ha u nuujiso waa isku mid mar walbaba hooye markaas yani ugu noqon mar walbaba wayasiiru zawjuhaa hooyada ninkeediina aban aabbe ayuu lahu liradiici caruurkaas naaska la nuujiyey hooyada ninkeediina aabbu u noqona aabbahaas maxaa lagala jeedaa aburadaac aabbihii nuugmada leannu caanahan isagaa irmaaneeyey islaantan uu nuugayey isagaa qabay aabbihii aburadaac oo isaguna markaas uu noqon way marka muxuu noqonaa aabboo kale xukunkiisii oo isaguna qaadan oo hadhow haddii caruurkani uu gabarh guursado intuu weynaado gabarh guursado gabadhaasi weysada kama jebinayso lanna wiilkii u dhalay oo kale xukunkiisii wey wiilka isaga u dhalay xukunkiisii oo kale ayay noqon wey haddii gabarh uu dhalana gabadhaas aabbihii ma guursan karo leanna waxaa weeye wiil uu isagu dhalay gabadhiisii u dhaloo kale wey marka isku xugun waa axkaamtii aabbaha ayuu isaguna qaadan wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala almurdaci caruurkii la nuujiyey dushiisa waxaa ka xaaraama ataswiiju guursasho ilayha ila almurdicati haweenaydii nuujisay inuu guursado xaaraan waa hooyo umuradaaci noqoto hooyo wey wa ilaa kulli man shaksi kasta xaggiisa inuu guursadana waa ka xaaraam haweeney kasta wa ilaa kulli man haweeney kasta inuu guursado waa ka xaaraam haweeneydaasoo mankaasoo naasaba huwa manku haa murdicadii ku abtirsada haweeneydii murdicadahay qof walba oo ku abtirsada waa ka xaaraan ma guursan karo oo maxaa ka mid a qof walba ku abtirsanayo walaasheedoo kale waa habaryari u taha eedadeedoo kale ma guursan karo gabadhii iyadu ay dhashay oo kale iyada habaryarteed oo kale waxaasoo dhan waa la mid iyada ku xeeran oo dhan xaaraan wey ma guursan karo wax walba oo ku nasaba oo nasabkeeda oo kale ku imanayo wayaxrumu calayhaa iyadana waxaa ka xaaraama hooyadii wax nuujisay ataswiiju guursasho ayaa ka xaaraama taswiij bimacnaa atasawuju waa tafciil bimacnaa tafacul loola jeedo ataswiij atasawuju guursasho ayaa iyadana xaaraamka ah ila lmurdaci caruurkii la nuujiyey inay iyaduna guursato xaaraam wey wa waladihi waladilmurdaci caruurkii ay nuujisay caruurkiisii uu sii dhalana inay guursato waa ka xaaraam iyaduna ma guursan karto ilmihii uu sii dhalayna iyadana sidoo kale ma guursan karto leanno ilmuhuu sii dhalay maxay u tahay ayeeyo xagga radaaca xagga nuugmada ay markaa ayey ugu tahay marka ilmihii uu sii dhalay xataa ma guursan karto duuna man shaksi ka sokay kaasi xaaraan ma aha shaksigaasoo kaana shaksigu fii darajati daraji almurdaci caruurkii la nuujiyey darajadiisa ah laakiin cunug isaga ku darajaahoo la siman xaaraan kama aha in islaantii naaska nuujisay inuu guursato xaaraan kama aha mid isaga ku daraja ah oo mid isaga ku daraja maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa walaalihiis wiilashii kaleo walaalihiis oo iyadu aysan naaska nuujin maxaa ka galay kuwaas mana dhalin naasna ma aysan nuujin wax ka galay mala waa ku darajo kan ay naaska nuujisay unbay walaal ay la yihiin bis iyada waxba kama gelin waa guursan kartaa kuwaas waa kii ay nuujisay oo naaskeeda ay nuujisay walaalihiisii kale xaaraamka ma aha way guursan kartaa aw amase aclaan noqday ruux ka sarreeyana iyadana xaaraan kama aha way guursan kartaa dabaqatan min dabaqatin xagga dabaqada iyo heerka uga sarreeya minhu min almurdaci caruurkii la nuujiyey mid kasii heer sarreeyana xaaraan kama aha way guursan kartaa oo mid asaga ka heer sarreeya maxaa lagala jeedaa caruurkii ay nuujisay aabbihiis oo kale aabbihiis way guursan kartaa maxaa shaqaha ku leh caruurka iyadoo ay nuujisay aabbihiis oo kale way guursan kartaa adeerkiis oo kale awowgiis oo kale dadka isaga ka sarreeya waa guursan kartaa shaqo kuma leh abtigiis oo kale dadkaasoo dhan isaga ka sarreeya waalid isaga u ah wixiiba waalid u ah way guursan kartaa wixii asaga walaal la ahna walaal wixii asaga la oo iyadoo aysan naaskeeda nuujinna waa guursan kartaa iyadana maxaa la diidi asaga iyo farciisa wuxuu sii dhalay asaga iyo farciisa intaas un baa la diidi asaga wix farciisa ah intaasaa la diido wallahu subxaana wa tacaala